haatan dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii dhacdooyinka toddobaadka waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya cabduqaadir maxamed mursal
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal waxaa xarunta ciidamada cirka afsyooni ee magaalada muqdisho ka furmay shirka golaha wadatashiga qaran oo ay ka qaybgalayaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ah madaxda shanta maamul goboleed iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo toddobaadkii hore iclaamiye ayaa shir guddoominaya kulankan waxaana diiradda lagu saari doonaa arrimaha doorashooyinka xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya afhayeenka dowladda soomaaliya maxamed ibraahim maclimow ayaa sheegay in kulanka looga hadlayo dardargelinta howlaha doorashooyinka diyaarinta habraacyada doorashada golaha shacabka raadinta dhaqaalaha ku baxaya oo aan weli soo xaroon iyo sidii horey loogu wadi lahaa doorashooyinka dalka ka bilowday dhinaca kale golaha midooda musharaxiinta soomaaliya oo toddobaadkan warmurtiyeed ka soo saaray shir saddex maalmood uga socday magaalada muqdisho ayaa sheegay inay walaac ka muujinayaan sida ay ku bilowdeen doorashooyinka dalka golaha ayaa sheegay inay kulamo wadahadallo ah la yeesheen guddiga doorashooyinka heer federaal ururada bulshada rayidka beesha caalamka iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble golaha midooda musharaxiinta ayaa warmurtiyeedkooda ku sheegay inay adkeynayaan in habraaca doorashooyinka aqalka hoose ay noqdaan kuwa daahfuran oo wadar ogol ah iyagoo soo jeediya afar qodob oo kale ah in boqol shan iyo soddonka oday dhaqameed ee loo aqoonsanaa hoggaanka dhaqanka beelaha soomaaliyeed ay saldhig u noqdaan soo xulista doorashooyinka xildhibaanada aqalka hoose in doorashada ay ka dhacdo goob amnigeeda sugan yahay oo ay booliska federaalka dowlad goboleedka iyo amisom ay ka wada qayb qaataan in kaalinta dowlad goboleedyada ay ku ekaato fududaynta iyo habsami uqabashada doorashada iyo sidoo kale in bulshada rayidka ah ururada caalamiga iyo xubnaha beesha caalamka ay goobjoog ka ahaadaan habsami u socodka doorashada midowda musharaxiinta ayaa dhanka kale ku baaqay in ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu ballaariyo kulamada ay yeelanayaan madasha wadatashiga qaranka qaybta dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa waxaa laga fili karo shirka golaha wadatashiga qaranka uga furmay magaalada muqdisho iyo sidoo kale waxaa warmurtiyeedka midooda musharaxiinta uu uga dhigan yahay geedisocodka doorashooyinka soomaaliya xilli lasoo doortay in ka badan kala bar xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya dhinaca kale mudaaharaad looga soo horjeedo ciidamada midowda afrika ee amisom ayaa toddobaadkan ka dhacay fagaaraha daljirka dahsoon ee magaalada muqdisho kaasoo ay ka qayb galeen ehelada dad shacab ah oo lagu eedeeyey in ciidamada amisom ay ku dileen magaalada golweyn ee gobolka shabeellaha hoose amisom ayaa diiday qirashada dilkan dadka shacabka ahaa hase ahaatee waxa ay sheegtay inay baaritaan ku samaynayso dhacdadan iyadoo markii hore sheegtay inay dileen xubno argagixiso ah gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdulqaadir maxamed nuur cidi iyo dad goobjoogayaal ah ayaa v o a u xaqiijiyey in dadkaasi ay ahaayeen rayid goobjoogayaasha ayaa sidoo kale xaqiijiyey in dadka ay ahaayeen beeraley madaxweynaha uganda yoweri museveni oo ka mid ahaa madaxdii ka hadashay dilka dadka rayidka ah ayaa sheegay in askartaasi sharciga la horkeeni doono isagoo dhinaca kalena sheegay inay la xaajoonayaan ehelada dadkii la dilay dhanka kalena dowladaha soomaaliya iyo masar ayaa toddobaadkan magaalada qaahira ku kala siixday heshiisyo la xiriira dhinacyada waxbarashada ganacsiga iyo maalgashiga wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo safar shaqo ku tegay magaalada qaahira ayaa kulan la qaatay ra-iisul wasaaraha masar mustafa madbuuli iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada kulanka labada dhinac ayaa lagu kala siixday sidii loo xoojin lahaa xiriirka soo jireenka ah iyo iskaashi u dhexeeya muqdisho iyo qaahira dowladda masar ayaa ogolaatay inay kordhiso tirada ardayda soomaalida ee deeqda waxbarasho loo geeyo dalkeeda taasoo qayb ka ah heshiiska iyo in la fududeeyo arrimaha socdaalka caafimaadka ganacsiga iyo maalgashiga labada dal wasaaradda waxbarashada ee dalka masar ayaa sheegtay in tirada ardayda soomaaliyeed ee wax ka barata dalkaasi ay gaarsiin doonaan ilaa afar boqol oo arday sanad kasta halkii marka hore ay ka ahaayeen laba boqol oo arday aan ku soo laabanno dhegaystayaal barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka sidaad qaybtii hore ee barnaamijka ku dhagaysateen golaha wadatashiga qaranka ayaa kulan uga furmay magaalada muqdisho kaas oo shir guddoominayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya kulankan ayaa waxaa diiradda lagu saarayaa dardargelinta howlaha doorashooyinka xilli wax ka badan kalabar golaha aqalka sare la doortay haddaba aweys cali oo ah cilmi baare ka tirsan hay-adda heritage ayaan weydiiyey waxaa laga fili karo shirka golaha wadatashiga qaranka uga furmay xarunta afisyonia ee magaalada muqdisho waxaa la filayaa in si maaragtay daksale loo dardargeliyo hanaanka doorashada doorashada dalka loo dhammaystiri lahaa waxyaalaha hadda runtii laisleeyahay mugdi baa ku jira heshiiyadii horena maaragtay layska biiraaciyo oo laysla meelmeeldhigo marka waxa ugu muhiimsan laga filay waxa weye geedi socodka in la dardargeliyo waxyaalaha hadda caqabadaha ku ah ama rabo in la dhamaystirana la dhamaystiro waxyaalaha mugdiga ku jira oo runtii aqalka hoose u badan tahayna ergada lasoo xulaya iyo cidda soo xulasa iyo laftigeeda xataa waxaa muhiima in lagu laabto oo ay ka wada hadli doonaan timeline cusub in loo sameeyo doorashada xilliga waqtiyadii hore maadaama waxyaala badan kasoo laabteen oo xilligii lagu ballamay doorashada timelineka iyo wax iska bedeleen ee dhowr jeer hore ay isu yimaadeen markii bil ama ka badan ay kala maqnaayeen marka kulankan muxuu kaga duwanaan karaa kulamadii hore ay isugu imaan jireen runtii waxaan isleeyahay waxaa uga duwanaan karaa doorashadiiba hadda bilaabatay aqalkii sarena hadda kalabar waa la doortay marka in doorashadii ay wax ka qabsoomeen oo dee bilow la gaaray maaragtay hanaankaas hadda bilowday iyo nidaamka hadda bilowday ee doorashada wax laga qabtana runtii waxay si sii dhiirigelinaysaa dhamaystirkeeda in la gaaro muhiimadaas ay leedahayna laisla garto waxyaalaha hadda dhimanana maaragtay abuurto jawi lagu sii wada shaqayn karo oo maaragtay inta hartay lasii dhamaystiri karo dhinaca kale ee golaha midooda musharaxiinta mucaaradka waxay soo saareen warmurtiyeed waxayna walaac ka muujiyeen hanaanka ama habka doorashada ay ku socoto marka walaacooda muxuu oga dhigan yahay geedi socodka doorashooyinka soomaaliya maadaama iyaga ay ka mid yihiin dadka ay qusayso
waa runtii midooda musharaxiintu baaqi ay soo saareen waxyaalaha diiradda ay ku saareen waxaa kamid ahayd macnaha in ka qaybgal la siiyo hadda shirkan isugu imaanayo tabashooyinka ay qabaan la runtii ama legitimate concern-koodana la dhegaysto waxaa hadda processkii baa socda oo dee hadda geedi socodkii waa bilowday dhexbartamihii baa la maraya aqalkii sare waxa weye boqolkiiba konton baa qabsoontay iyo ka badan marka waxaan isleeyahay haddii hadda baal cusub la furo oo ka qaybgelintooda maaragtay in bal hanaanka hadda bilowday oo runtii inay dibdhac u keenayso oo mar labaad kulamo kale iyo hakad uu imaanayo marka legitimate concern-kooda in la dhegaysto ama waxyaalaha ay qabaan oo runtii dad badan oo soomaaliyeed qabaan ee qaabka loo maamulay aqalka sare oo doorashooyinka u dhacday in maaragtay arrimahaas oo kale la turxaan bixiyo oo wax laga qabto hadda maaragtay stakeholderskan wada fadhiya oo maamul goboleedu ay ka mid yihiin iyo ra-isul wasaaruhuna arrimahaas maaragtay ay address gareeyaan taasaa muhiima laakiin haddee hanaankii lagu heshiiyey iyo qaabka wax u dhacayeen iyo cidda maamulasan horaa looga wada hadlay lagu heshiiyeen midooda musharaxiintuna way ku qanceen oo ra-iisul wasaaraha ku qanciyey marka bal in aan dib loogu laabanoo laga sii wado consenska ay qabaan iyo maaragtay tabashooyinka la qabo oo iyaga kala yimaada dadka soomaaliyed oo dhan ay qabaanna wax laga bedelo oo maaragtay wax laga qabto
golaha midooda musharaxiinta ee warmurtiyeedkooda waxaa ku jira qodob ah in kaalinta dowlad goboleedyada ee doorashooyinka ay noqoto fududeyn oo keliya iyo habsami u socodka doorashada marka maxaa keena ayaad is leedahay in qodobkaas ay kusoo daraan
waa sax dabcan waxaa keenay qaabkay u dhacday doorashada hadda aqalka sare oo dad badan oo soomaaliyeed ay walaac ka muujiyeen oo aan keliya ahayn musharaxiintu walaacaasna oo ahaa in kaalin runtii kaalintii la siiyey maamul goboleedka mid ka badan ay la yimaadeen oo runtii doorashadii aan lagu wada qancin dad soomaaliyeed u tartami lahaana aan aysan ku yeelan marka walaaca waxaa keenay siday wax u dhaceen oo hadda doorashada aqalka sare ee maaragtay cabashooyinka badan iyo dadku walaaca ay ka muujiyeen awooddaas dheerigaayo oo dowlad goboleedku uu muujiyey taasaa keentay kaasi waxa uu ahaa aweys cali oo ah cilmi baare ka tirsan machadka heritage oo qadka telefoonka igu warramayey isagoo jooga dalka turkiga dhegaystayaal barnaamijkeennii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
mahadsanid cabduqaadir maxamed mursal samakaaboo nala socodsiinaya barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka